ayadoo dhowaan dekedda magaalada kismaayo dib looga bilaabay dhuufinta lo-da gaar ahaana dibida ah ayaa mareeyaha dekedda kismaayo axmed xaaji aadan waxa uu faahfaahin ka bixiyey shaqooyinka dekedda ka socda sida dhoofka xoolaha iyo badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dekedda maareeyaha ayaa sheegay inaan la dhoofin xoolaha dhadiga ah oo la dhoofiyo keliya xoolaha labka ah sida dibida isagoona ka hadlay doorka dhoofinta xoolaha nool iyo sidoo kale shexnadaha kala duwan ee dekedda kasoo dega ay ka qaataan kobaca dhaqaalaha dalka gaar ahaan ah dowlad goboleedka jubbaland haddii aan xoolaha idinkaga waramo xoolaha way dhoofaan lama dhoofiyo xoolaha dhadiga ah waxaa la dhoofiyaa waa xoolaha lab marka marka inkastoo xoogaa baryahan ay coluur kala go-een xagga abaaraha iyo xagga colaadaha hadda ka socda intaasaad kala go-a ku noqotay haddana insha allahu dibbay u bilowday dhaqaalaha mar walba oo dekedda ay mashquul noqoto dadku waxaa soo gelahaya dhaqaale tusaale haddii hadda uu hal markab imaado markabkaasi ama lo ha qaado ama ha qaado hadda tusaale kale kan loodoo kale xoololeydii iyo reebaadiyihii iyo wuu gelaya magaalada waxaa kasoo gelaysa xoogaaga canshuurta dowladda iyo xoogaaga wiishka iyo waxaas mooye laakiin badi waxay gashay xoolihii ninkii suuqa joogay ninkii soo gadahayey ninkii qabanhayey waxaasoo dhan bay dib ugu noqonay dadkaas noloshooda ayay ku maaraynaya haddii marka badeeca yimaadona magaalada oo dhan all institution oo dowladda oo dhan buu ka shaqaysiinaya gaadiidkii baa ka shaqaynaya kii batroolkaa shaqaynaya shidaalka baaburka baaburka shidaal u baahan yahay islaantii khudaartiyaa laga gadanayaa waa meel walba way saamaynaysaa hadduu markab imaado haddii meeshu kala go' timaadana waxay saamaynaysaa ummaddii way saamaynaysaa labada dhinacba marna horumarku wuu saameynayaa markuu markab soo xirmo marna haddii la waayana indhaha isku qabanaysaa khaasatan kismaayo waxa dadku uu ku nool yahay markii laga soo reebo dadka farkuturisku hay-adaha u shaqeynaya wax kale waa muruqmaan qolo ka shaqaysto dhismaha guryaha qolo dekeda usoo xamaal tagta iyo qolo beeraha qodota intaas waa horta incomeka dadku ku nool yihiin marka laga soo tago shaqaalaha dowladda ama shaqaalaha kale hay-adaha laakiin badi most of them waxaa waye dadku waxay ku nool yihiin saddexdaas meeshan waa meesha ugu muhiimsan mar hore mar hore loo diyaariyay ma soo dhaweyn waa u diyaarinay hadda waxaa waye markabkan hadda lagu rarayo markabka xoolaha maaha waxaan rabnaa inaan joog ka joojino oo aan u bedelno maraakiib xoolaha oo markuu soo xirto markabka caadi u galahayo horeyna nooga tegayo sida hadda rafaadka lagu jiro in laga baxo hadda laakiin waa bilow fiican meel fiican baana la marayaa insha allahu tacaala maraakiibta kale
isha dhaqaalaha ugu weyn ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa ah dekedda magaalada kismaayo halkaasoo ay kusoo xirtaan maraakiib kala duwan oo wada shexnado kala gedisan sidoo kalena laga dhoofiyo xoolaha nool